dowladda maraykanka ayaa soo saartay war liidid ay ka muuqato oo ku socdo dowladda federaalka islamarkaana looga hadlayo shirkii dhowaan kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho ee ay isugu yimaadeen hoggaanka dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada war qoraal ah oo kasoo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka qaybteeda afrika ayaa dowladda federaalka ku amartay inay ka talageliso arrimaha siyaasadda dhammaan waxa ay u yaqaanaan shisheeyuhu saamileyda siyaasadda oo ay uula jeedaan maamul goboleedyada dhammaantood iyo siyaasiyiinta mucaaridka iyo waxa ay ku magacaabaan ururada bulshada oo iyaga si toos ah ugu xiran shisheeyaha kusoo duulay dalka haddii ayse sidaas samaynin waxaa dowladda federaalka loo sheegay in la aqoonsi doonin haddii ay la timaado wax aanan qayb ka ahayn dhinacyada aan soo sheegnay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka